horta marsooyinkani hadha etoobiyaanku awalba way isticmaalayeen wax cusub ma aha se waxa weeyaan exportkii waxay dibadda u dhoofinaysa suuqyada adduunka dowladda yani shirkadaha etoobiyaanka ayaan ka dhaafnay adeeg dekedda ayaan ka dhaafnay lixdan cisho si dee dhaqaalihii aanan isku taagin oo dee dhaqaale wuxuu ku xidhan yahay dal kastaba wuxuu dhoofiyo ayuu ka helaa lacag adag oo waxaa loo yaqaana afka qaarad foreign currency sidaa daraaddeed baan u samaynay dee importiguna wuxuu kordhi doonaa uun haddii la helo foreign currency marka danta dhaqaale ee labada wadan oo isku xiran baad ka eegteen ha waxa weeyaan anaku macaamiisheeda horta waxa weeyaan waxaa la yidhaahdo afka qaalaad waxa weeyaan we are proactive macaamiisheedu inay kacaan yani ay bankropt galaan waan ka ilaalinaa anaku waa adeeg weeyaan waa service waxay ku dhisan tahay dhaqaalaha jabuuti inta badan oo service sector dhaqaalahaasa loo yaqaano oo banking ah iyo maxay buymushter trade ah iyo infrastructureka aan dhisnay oo railwayga iyo wadooyinka aan dhisnay iyo dekedaha aan dhisnay weeyaan marka dadkii dee isticmaalayay dekedaha iyo all the infrastructure facilitygaas hadday dee bankropt ay kacaan dee waan la kacayna anakuna dad noguma jirto waa gartay marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhaqaale ahaan ma qiyaasteen inta uu ku kacaya qarashaha labadaa bilood oo lixdankaa cisho aad u dhaafteen inay marstaa isticmaalaan oo waxay doonaan ay kasoo ka dhuufsadaan qarash ahaan inta aad dhaafteen lacag ahaan muu qiimayseen haa de waan qiimaynay laakiin de iyaguna way garanayaan anakuna aan garanaynaa wax la sheega maaha de ma badna wax la sheega maaha mima badan uma jeedo inaan dee afka aan ku dhifto ma habboona qof waxaad siisay isaga unbaa qiimayn karaa haddaad si guud nooga hadasho bal arrintan coronavirus markii dunida kusoo kordhay kadib dhaqdhaqaaqii dekeda jabuuti isbedel ma jiraa xagga waxyaabihii soo dhoofi jiray ee dalka lasoo gelin jiray ama waxyaabihii ka bixi jiray wallahi way jirtaa waa run weeye waxa weeyaan dee warshadihii adduunka o dhan ba istaagay wax soo saarkiibaa is dhimay dee transportka badda maraakiibtii iyo dekedaha adeegii waxay ku xidhan yihiin waxa warshaduhu ay soo saaraan iyo waxaa la kala iibsado oo lagu kala ganacsado ay ku xidhan yihiin marka adduunku wuu kala xidhmay laakiin nasiib wanaag waxa weeye africa iyo khusuusan afrikada bari dhaqaalihii aad buu isku bedelay adduunkai xidhiirkaan la lahayn asia ku xidhan yahay sida asia ay uga soo kabato cudurkan iyo sida africa ay u xakamayso ayay ku xidhnaan doontaa mustaqbalka ma ma jiraan shirkado reer jabuutiya oo iyaguna ka dhoofsada dekedda badeecooyin oo dibadaha geeya ha way jiraan ha iyagu ma u dhaafteen lacagtii ay ku bixin jireen adeega dekedaha waa waa toos waa toos iyagu waa toos ha iyaguna waan u dhaafnay hade haddii adeeg waxa weyn horta waa inaad adigu is caawisintaana caawin dadka kale de xaddi haddaan su-aal kaa weydiiyo arrinta la xiriirta dekedaha jabuuti waddanka xayraad baa lagu soo rogay si loola dagaalamo faafista xanuunka coronavirus oo dadku aanay isu iman laakiin dekeduhu waxaan ognahay inay muhiim u yihiin nolosha shaqaalo badanna ay ka shaqeeyaan maxaa tallaabooyinood u qaadeen markaas si xanuunka aan ugu faafin shaqaalaha dhexdooda ha waxa weeyaan wallaahi waa masiibo adduunka nagu habsatay marka waxa weeyaan in lais xakameeyo annagu waxa weeyaan dowladdu amar bay soo bixisay marka anigu ma joogsan karno laakiin waxaan samaynay in shirkadihii ka adeeganayay dekedaha waxaan samaynay system computer system oo xitaa online payment ay ku samaynayan lacagihii uma baahna inay tagaan dekedaha iyo waxaa tegaya un dekedda ninkii gaariga waday amba railwayga unbaa tegaya physical delivery si ay loo sameeyo marka waxaan leeyahay waa in la isxakameeyo annaku ma joogsan karno inta kale dalka waa la kala joojiyey laakiin waan shaqo tegna anaku maalin kaste in laakiin maskiga la xidho oo gacmahana la maydho weeyaan haddii kale waan istaagi doonaa anakuna